esta cutubka sagaalaad haddaba bishii laba iyo tobnaad oo ahayd bisha adaar maalinteedii saddex iyo tobnaad markii boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay soo dhowaadeen in la oofiyo maalintaas oo ahayd maalintii yuhuudda cadaawayaashoodii ay rajaynayeen inay yuhuudda u taliyaan laakiin loo beddelay oo ay noqotay maalintii ay yuhuuddii u taliyeen kuwii iyaga nibca ayaa yuhuuddi iska soo wada urursadeen magaalooyinkoodii ku yilay gobolladii boqorka ahshuweris oo dhan inay gacan u qaadaan kuwii doonayay inay iyaga waxyeelaan oo mana jirin nin iyaga hor istaagi karay maxaa yeelay cabsididoodii baa ku dhacday dadyowgii oo dhan oo waxaa yuhuuddi caawiyey amiiradii gobollada oo dhan iyo saraakiishii iyo taliyayaashii iyo kuwii boqorka hawshiisii qaban jiray oo dhan maxaa yeelay iyagu waxay ka cabsanayeen mordekey waayo mordekey wuxuu ku weynaa gurigii boqorka oo warkiisuna wuxuu wada gaadhayay gobollada oo dhan maxaa yeelay ninkii mordekey ahaa aad iyo aad buu u sii weynaaday oo yuhuuddiina cadaawayaashoodii oo dhan waxay la dhaceen seef weyna laayeen oo baabi'iyeen oo waxay iyagii ku sameeyeen wixii ay doonayeen inay kuwa iyaga naceeb ku sameeyaan oo shuushaan oo ahayd hoygii boqorka ayay yuhuuddu shan boqol oo nin ku laayeen oo ku baabi'iyeen oo waxaa kuwaas ka mid ahaa farshandaata iyo dalfoon iyo asfata iyo forata iyo adaliya iyo aridata iyo farmashta iyo arisey iyo aridey iyo weysata dhammaantood ahaa tobankii wiil oo uu dhalay hamaan ina hamadaata oo ahaa yuhuudda cadowgoodii kuwaasay wada dileen laakiinse maalkoodii farma ay saarin oo maalintaas intii lagu laayay shuushaan oo ahayd hoygii boqorka tiradoodii waxaa la keenay boqorka hortiisa markaasaa boqorku wuxuu boqorad ester ku yidhi yuhuuddii waxay shuushaan oo ah hoyga ku laayeen oo ku baabi'iyeen shan boqol oo nin iyo hamaan tobankiisii wiil oo gobolladayda intooda kale maxay ku sameeyeen haddaba baryadaadu waa maxay waa lagu siinayaaye amase maxaad kaloo weydiisanaysaa waa lagu samaynayaa kolkaasaa ister waxay tidhi haddii boqorku raalli ku yahay yuhuudda shuushaan joogta ha la siiyo fasax ay berito ku sameeyaan si waafaqsan amarkan maanta dhacay oo hamaan tobankiisa wiilba ha lagu deldelo meesha deldelaadda markaasaa boqorka wuxuu amray in saas la yeelo oo amar baa shuushaan lagu naadiyey hamaan wiilashiisiina waa la deldilay oo haddana yuhuuddii shuushaan joogtay dhammaantood way isa soo wada urursadeen bishii adaar maalinteedii afar iyo tobnaad oo waxay shuushaan ku laayeen saddex boqol oo nin laakiinse maalkoodii farma ay saarin oo yuhuuddi kale oo joogay boqorka gobolladiisa iyana dhammaantood way isa soo wada urursadeen oo ay daaficadda naftooda isu taageen oo way ka raysteen cadaawayaashoodii oo waxay kuwii iyaga nibcaa ka laayeen shan iyo toddobaatan kun oo qof laakiinse maalkoodii farma ay saarin oo taasina waxay dhacday bishii cadaar maalinteedii saddex iyo tobnaad oo bishaas maalinteedii afar iyo tobnaadna way nasteen oo waxay ka dhigeen maalin iid ah oo farxad badan laakiinse yuhuuddii shuushaan joogtay way isa soo wada urursadeen bishaas maalinteedii saddex iyo tobnaad iyo maalinteedii afar iyo tobnaad oo isla bishaas maalinteedii shan iyo tobnaadna way nasteen oo waxay ka dhigeen maalin ciid ah oo farxad badan haddaba yuhuudda tuulooyinka joogtay oo degganayd magaalooyinka aan derbiga lahayn bisha adaar maalinteeda afar iyo tobnaad waxay ka dhigaan maalin faraxadeed oo iid ah oo maalin wanaagsan ah iyo maalin waxyaalo wanaagsan midba midka kale u diro markaasaa mardakey waxyaalahaas oo dhan qoray oo wuxuu warqado u diray kulli yuhuuddii joogtay boqor ahshawaris goboladiisa oo dhan kuwii dhowaa iyo kuwii fogaaba oo wuxuu ku amray iyagii inay sannad walba bisha adaar afar iyo tobankeeda iyo shan iyo tobankeeda dhowraan oo ay ka dhigaan maalmihii yuhuuddii ay cadaawayaashoodii ka raysteen iyo bishii xaggooda ay murugtii farxad u beddelantay baroortiina maalin wanaagsan inay ka dhigaan maalmo iid ah oo farxad badan midba midka kale waxyaalo wanaagsan u diro oo masaakiintana hadiyado la siiyo oo yuhuuddina waxay aqbaleen inay sameeyeen wixii ay bilaabeen iyo sidii mardekey uu iyaga u soo qoray maxaa yeelay hamaan ina hamadaato oo ahaa reer cagag oo yuhuudda oo dhan cadowgooda ahaa xeelad buu ku sameeyey yuhuudda inuu iyaga baabi'iyo wuxuu riday saami fuur la odhan jiray si uu u laayo oo u baabi'iyo laakiinse markuu xaalkaasu boqorka hortiisa yimid wuxuu amray warqado ku qoran in xeeladiisii uu yuhuudda ku sameeyey ay madaxiisa ku soo noqoto iyo in isaga iyo wiilashiisiba lagu deldelo meesha deldilaada haddaba sidaas daraaddeed maalmahaas waxay u bixiyeen fuuriim oo waxay ugu yeedheen saamigii magaciisii fuur la odhan jiray saas aawadeed warqadan ereyadeedii oo dhan iyo wixii xaalkan ku saabsanaa oo ay arkeen iyo wixii iyagu u yimid yuhuuddu waxay amreen oo dul saareen iyaga iyo farcankoodi iyo in alle intii iyaga ku darmatay inaanay ka baaqan inay labadaas maalmood u dhowraan sannad kasta sida waafaqsan waxa laga qoray iyo goor waafaqsan xilligii la yidhi iyo in qarni kasta iyo qolo kasta iyo dal kasta iyo magaalo kastaaba ay maalmahaas xusuustaan oo dhowraan iyo in maalmahaas fuuriim la yidhaahdo aanay yuhuuddu ka baaqanin oo aanay xusuustooduna xataa farcankooda dambe ka baabi'in markaasoo boqor isteer oo ahayd ina abixayil iyo yuhuudigii mordekey ahaa waxay amar buuxa ku qoreen si ay u adkeeyaan warqadan labaad oo ku saabsan fuuriim oo waxaa warqado loo diray kulli yuhuuddii joogtay boqol iyo toddoba iyo labaatankii gobol oo boqortooyadii ahashwaris oo waxaa loogu dhawaaqay hadal nabaadiino iyo run ah si loo adkeeyo maalmaha fuuriim la yidhaahdo wakhtigooda sidii ay u amreen yuhuuddii mordekey iyo boqor isteer iyo sidii ay iyagu nafsadooda iyo farcankooda ugu amreen xaalkii soonka iyo qayladoodii oo isteer amarkeediina wuxuu sii adkeeyey xaalkan ku saabsan fuuriim oo buug baa lagu qoray